wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa magaalada garowe ku qabatay kulan bulshada loogu baraarujinayo ahmiyadda ay leedahay doorashada golaha deegaanka islamarkaana dhowaan lagu wada inay ka bilaabato diiwaangelinteeda gobolka nugaalla kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka puntland maamulka degmada garowe aqoon-yaano siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada garowe cabduqaadir axmed geedda ayaa sheegay in bulshada degmada garowe iyo guud ahaan gobolka nugaal ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan doorashooyinka lagu wacyigelinayay laiskuna baraarujinayay diyaargarowga waxaan leenahay waa dhammaan gobolka nugaal waa diyaar anoo ku hadlaya magaca degmada garowe oo ah casumadda puntland wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax siciid juxa ayaa ka warramaya ahmiyadda ah bulshada uu u leeyahay golaha deegaanka doorashadaani tira koob maaha tira koob maaha tartan degmooyin iyo gobollo iyo reerana maaha waa golo deegaan golayaa degmooyinkana tirooyinku ay ku dooranayaan golayaasha deegaanka waa kala gedsinaanayaan waxaa laga yaabaa boosaaso xildhibaanka inay ku doorato laba kun iyo shan boqol ilaa saddex kun oo qof halka gumbux oo ah degmo kale ay ku doorato konton qof labadaa xildhibaana tusaalaaan usoo qaadanayaa gumbax iyo boosaaso labadaa xildhibaana isma dheera wax awoodah iyo wax xasaanadah ee labaduba waxay noqonayaan laba xildhibaan oo deegaankoodu ay soo dhoorteen waxaa ka dhacay marka bari iyo gardafuug iyo kakaar iyo hayran iyo sanaag iyo mudug oo diyaar ah gorowe oo caasimadii ah su-aal ay ka keento oo duruuf ka gedisan intaas aysan jirin duruuf gorowa ku gaarihi ma jirto niman iyo howlhad iyo goor hurgumada sokeeyiyo dadka hoo dadka hoos ka shidaya hurka urursanaya wax kastoo iyo haleelaan niman yahow hamuumani niman yahow hantida badan baahina ha raadani niman yahow hankooduba halisteenna uu yahay joojiya hujuumku puntland hagaastiyo haliis gorowa hau noqon